kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada gobolka banaadir ayaa looga hadlay sidii wax kabedel loogu samayn lahaa dhaqaalihii dhismaha waddooyinka muqdisho oo ay horay ganacsatadu isugu qoreen si loo derdergeliyo qorshaha ku aadan dib u dhiska waddooyinka bayaan ka soo baxay kulanka ganacsatada ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey agaasimaha rugta ganacsiga iyo warshadaha cabdi abshir dhoore waxaana uu sheegay in la kordhiyey muddo hal sano ah tariifooyinka laga qaadayo gaadiidka iyo xamuulka dekedda si loo daboolo qaaraanka jidadka waxaa laysla gartay in la qaado tariifo kumeelgaar ah oo socon doonta hal sano kadibna dib loo eegi doono hadba baahidu inta ay la-eg kontaynarada afartanka fiid ah oo bagaashka ah oo horay u ahaan jiray kow iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah waxaa laga dhigay laba iyo toban milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah si looga helo wixii wadadaa lagu caawin lahaa kontaynarka labaatanka fiidka ah sidaasoo kale oo bagaashka ah oo horay u ahaan jiray lix milyan iyo shan boqol oo kun waxaa laga dhigay laga bilaabo maanta toddoba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah containerka containerka buuxa oo horay u ahaa afar boqol oo dollar waxaa laga dhigay afar boqol iyo konton dollar kiishashka ama jawaanada halkii kiish oo horay u ahaan jiray eber dhibic afar dollar waxaa laga dhigay eber dhibic afartan iyo shan dollar baabuurta cusub oo kasoo degta dekedda waxaa laga qaadayaa konton dollar lix shidaalka lagu shubo kaydka shidaalka halkii tan waxaa laga rabaa hal dhibic afar dollar toddobo baabuurta daalaca wada ama badeecadda gelisa dekedda waxaa laga rabaa toddobaatan dollar baabuurka waxaa laga rabaa labaatan dollar ganacsatada alaabta lehna waxaa laga rabaa konton dollar haddaba guddoomiyaha rugta ganacsiga wuxuu si xushmadle uga codsanayaa ganacsatada iyo gaadiidleyda inay howshaas fuliyaan heshiiskani wuxuu dhaqangelayaa maanta oo saxiixaan warqadani dhinaca kale waxaa iminka burbur ay sababeen roobabkii dhowaan magaalada muqdisho ka da-ay uu soo gaaray qaybo ka mid a waddada isku xirtay isgoyska holwadaag ilaa taalada sayidka taasoo dhismaheeda dhowaan la dhammaystiray waxaana maanta waddada sayidka warbaahinta kula hadlay guddoomiyaha shirkadda kulmiya cabdulqaadir abuukar cumar caddaan oo ay ganacsatada shirkaddiisa dhismaha waddooyinka burbursan u xil saartay waxaana uu ka warbixiyey burburka soo gaaray waddadaasi iyo sida ay wax uga qabanayaan waxaan annaga uga faa'iidaysanayna munaasabadan ayaa waxaan rabnaa dadweynaha shacabka reer muqdisho inaan u sheegno waddadii maalin dhoweyto ay soo gaartay burburka dhaawacyadii roobkii da'yey ayaan rabnaa inaan dadka aan u sheegno oon la wadaagno waxa keenay iyo sida ay tallaabada ay shirkadda ay ka qaaday ugu habbooneed sidaa la socotaanba roobabku way badnaayeen biyuhuna ay aad u xoog badnaayeen waxay heleen meel yar oo furan oo marsubeediga iyo laamiga u dhaxaysa meeshaas ayay dhaawac ka geysteen shirkadda mas-uuliyadda ay qaaday iyo ballanqaadka ay qaaday shacabka muqdisho ka qaaday ilaahay hortiisa ugu qaaday ee ahayd damaanadqaad shan sano in waddadan wixii gaaray ay shirkadda mas-uuliyaddeeda leedahay mana naqon doonto lacagta laga qaaday ardayda iyo shacabka reer muqdisho ee laga soo aruuriyey in sidaas ay ku dayacanto oo qof ijaabka iskaga shubato oo wax la madmadoobay laga tago ma naqon doonto waxaan u taagannahay inaan mas-uuliyaddaas aan qaadnay oo shacabkaan u qaadnay inaan kankambani ahaan aan coddeer ugu sheegaa dadka inaysan dayacmaynin oon u taagannahay intaasay ahayd muhiimaddu aan warkaan aan u jeedinayno magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka soconayey dadaallo dib loogu dhisayo waddooyinka burbursan ee magaalada waxaana mashruucaasi ay hor kacayaan maamulka gobolka banaadir iyo ganacsatada muqdisho loogu magac daray dalkaaga ku dhiso hal dollar iyadoo lacagahaasina laga soo ururiyey qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin ardayda gaadiidleyda iyo ganacsatada waxaana ilaa iminka waddooyinka la dhisay ka mid a waddada isku xirta buulo xuubay iyo isgoyska soobe ee degmada wadajir waddada isku xirta isgoyska holwadaag ilaa taalada sayidka iyo waddada wadnaha oo uu xilligan dhismaheedu soconayo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho